بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب السواك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة إن شاء الله تعالى درسgu caaw wuxuu ka bilaabanayaa baabka baabu siwaak waxaanu ku jirnay kitaabu طahaara maadaamaynu طahaarada ku jirnay siwaak ama cadayga waxa loo yaqaanan wuxuu ka mid yahay ama wuxuu soo hoosgelayaa waxyaalaha la isku dahiriyo xadiiska u horeeya can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu aba hurayra can الnabiyi salى اllahu alayh wasalama qaal waxaa laga wariyey nabiga calayhi الsalaatu wasalaam inuu yidhi lowlaa an ashuqa calىa ummatii lowlaa makhaafa haddaynan jirin cabsi laga cabsanayo an ashuqa calىa ummatii ummaddayda inaan dhibo laamartuhum waxaan amri lahaa bisiwaaki cadayga ayaan amri lahaa cinda kulli salaatin salaad walba agteeda xadiiskaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay haddii ayan jirin yacni baqitaan laga baqayo in ummaddu ay dhibsato waxaan amri lahaa buu leeyay nebiga calayhi salaatu wasalaam ummaddayda inay cadaydaan xilli walba oo ay salaadda gelayaan xilli walbo salaadda la gelayo nebiga calayhi salaatu wasalaam ummaddan hadday aanu ka baqayn inay ku dhibtooto wuxuu amri lahaa in la cadaydo cadayga nebiga calayhi salaatu wasalaam caaisha radi allahu tacaala canha baa la weydiiyey nebigu goortu guriga soo galo waxa u horeeya uu bilaabi jiray kaana yabda'u salى اllahu عalayh wasalam ida dakhala baytahu bisiwaaki nebiga calayh salaatu wasalaam markuu magaalada ka yimaado oo guriga soo galo waxa u horeeya uu bilaabi jiray ama ku bilaabi jiray waxay ahayd cadayga marka cadayga nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa wuxuu aad u isticmaali jiray sababtoo ah nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu had iyo goor la koodi jiray ama la faqi jiray la hadli jiray ilaahay subxaanahu wa tacala malaa'igtiisa malaa'igtana dadka waxa dhibsanaya way dhibi jirtay nebiga xadiis buu wuxuu ku leeyahay markuu ka hadlayay basasha iyo toonta waxa uu leeyahy nebiga calayhi salaatu wasalaam qofkii basal iyo toon soo cunaa masaajidkanaga iyo aanu soo gelin maxaa yeelay fa ina almalaa'ikata tata'addaa mima yata'addaa minhu banu aadam malaa'igtu way ku dhibtoonaysaa wax kastoo ibni aadamka dhibaaya yacni qofka masaajidka jooga haddii aanu afkiisa ka soo shaqayn qofka kale waa dhibsanayaa malaa'igtuna sidoo kale masaajidka joogtaa way dhibsanaysaa marka basashii iyo toontii baa saa la yidhi basashii iyo toontii ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam saas ku yidhi maxaad ka malaysa qof yacni sigaar soo cabbay oo masaajidka soo galay qofka isagaa maxaa ka malaysa marka qofku markuu salaadda soo aadaayo ama tukanayo salaadda guud ahaan waa loo sunneeyey inuu cadaydo masaajidkana kaba sii daranba hadduu soo aadaayo qofka waxaa la rabaa inuu cadaygiisa iyo had iyo goor maaragtay uu cadaydo xadiis kale waxay kutusayaan weesada mar kastoo weese qaadanayo nebigu waa amri lahaa in maaragtay ay cadaydaan marka cadaygu waxa uu leeyahay fawaa'idda noocaas oo kalea buu leeyahy waana nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisi weeyaan lowlaa an ashuqa calaa ummati lowlaa makhaafa haddayan jirin cabsi laga cabsanayo an ashuqa calaa ummati ummaddayda inaan dhibo laamartuhum waxaan amri lahaa bisiwaaki cadayga cinda kulli salaatin salaad walba marka uu gelayo caday baan amri lahaa can kulli wuduu'inna marka waa jitaab mar kastoo weese qaadanayo weese ayaa amri lahaa marka xadiiskan sidoo kale waxaa wariyey imaamu maalik fi lmuwaطa imaamu daarami iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nisaa'i xadiiska ku xiga can xudayfat bni yamaan radia allahu tacaala canhuma qaal kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu ahaa idaa qaama min alleyli marka uu kaco nebiga calayhi الsalaatu wasalaam habeenkii oo uu salaadda u soo kaco nebiga calayhi الsalaatu wasalaam intuu seexday ee salaadda u soo kaco nebigu wuxuu ahaa yashuusu mid marmariya faahu afkiisa bisiwaaki caday buu marmarin jiray marka xilliyada aada loo sii maaragtay lasii adkeeyey in la cadaydo waxaa ka mid a qofka marka uu hurdo ka soo kaco qofku ama maalin ha noqoto ama habe ha noqotee markuu hurdo ka soo kaco waa marka lasii adkeeyo qofka inuu cadayga inuu isticmaalo waxaa kaloo la mida qofka markuu muddo badan aamusnaa oo kale ama muddo badan gaajisnaa oo kale waxay ka mid tahay xilliyada waxay ka mid tahay qofka afkiisu isbeddelaayo sida soonka oo kale madhabka shaaficiyada waxay yidhaahdaan duhurka wixii ka dambeeya cadayga in la cadayda waa karaahiyo qofku markuu sooman yahay xilli walba qofku inuu horta cadaydo waa wax bannaan weeye marka waxay yidhaahdaan ama madhabka shaaficiyada waxay tilmaamaan waa loo waa karaahiyo qofka soomani duhurka bacdi ilaa gabalku dhacayo inuu cadaydo laakiin imaamu nawowi raximah اllahu tacaala oo ka mid ah culummada shaaficiyada wuxuu leeyahay wax ku soo arooray oo diidayaa ma jirto marka qofku mar kasta wuu cadayanaya nebiga calayh isalaatu wasalam xadiisku wuxuu ku leeyahay qofka markuu soomaya maalan qofka yacni afkiisa saynu ognahay markuu qofku duhurka la soo gaaro afkiisu waa isbeddelaa nebiga marka isbeddelka afka uraaya innagu ur baynu u aragnaa laakiin nebiga calayhi isalaatu wasalaam waxa uu leeyahay ilaa adki ilaahay agtiisa yacni miskiga waxa loo yaqaano waa kaga udgoon badan yahay qofka sooman afkiisa wax ka suuraya taasuna ma diidayso qofku inuu cadaydo ma diidayso can xudayfata bni yamaan radia allahu tacaala canhu qaal kaana rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa idaa qaama min alleyli markuu istaago habeenkii kaco oo salaadda u soo kaco yashuusu wuu marmarin jiray dalkiga saa loo maryaa layhahda saa loo mariyo afka baa la yihahdaa faahu afkiisa ayuu marmarin jiray bisiwaaki ee caday ayuu marmarin jiray rawaahu abu daawuud wadaaramiy ayضا xadiiska ku xigo saddexaad baabkan waxau leeyahay can caaئiشhaةa radي allahu taعalى canha qaalat caaئiشha waxay tidhi dakhala waxaa soo galay cabdالraحmaan ibna abi bakr الصidiiq radia allahu canhuma walaalkeed cabdiraxmaan baa soo galay waa xilliga nebiga calayhi salaatu wasalaam oo sakraadka ahaa maalintuu nebigu dhimanayo weeye baa iyadoo nebiga calayhi salaatu wasalaam dhabta ku haysa baa waxaa u soo galay cabdiraxmaan ibni abi bakr asidiiq oo walaalkeed ahaa dakhala waxaa soo galay cabduraxmaan ibnu abi bakar cabdiraxmaan ayaa soo galay oo ina abi bakar sidiiq ahaa radia allahu tacaala canhuma clى الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam buu u soo galay wa ana musnidatuhu aniguna waxaan ahaa mid tiirisay tii tiirinaysay ku tiirinaysa nebiga baan ahay ilaa sadrii laabtayda xilligay nebiga calayhi salaatu wasalaam yani sakraatu mowtka uu ku jira weeye marka halkaas bay saa ugu haysay nebiga calayh salaatu wasalaam wa ana aniguna musnidatuhu tii tiirinaysay baan ahay nebiga ilaa sadrii xabadkayga middii ku tiirinaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam baan ahay yani nebiga waxaan ku hayey dhabtaydaan ku hayo ku tiirinaya saasuu nebiga usoo tiirisa marka wa maca cabdiraxmaan cabdiraxmaan maciisa waxa ahaa cabdiraxmaan wuxuu watay siwaakun cadi caday buu watay ratbun caday qoyan buu watay cadaygaasoo yastannu bihi uu ku cadayanaayey markuu cabdiraxmaan soo galay caday buu afka ku watay oo ku cadayanayay wa maca cabdiraxmaan cabdiraxmaan maciisa waxa ahaa yani wuxuu watay cabdiraxmaan siwaakun caday buu watay ratbun qoyan yastannu bihi uu ku cadayanayey marka cadaygu markuu qoyan yahay waa ka fiican yahay wuuna ka waxtar badan yahay marka uu qalalan yahay marka caday qoyan buu watay cabdiraxmaan baa soo galay marka nebiga calayhi isalaatu wasalaam caaisha radi allahu tacala canha dhabtay ku haysay fa abaddahu waa u taagay رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام باوحو تاغي بصره أرقيسي يعني نبي ساء فيري معنا أرقيسي بساء تاغي إلا نبي قوى ربط الله جي في هيا إن كان نوا سوق لوا تاغيه ما كان نبي عليه الصلاة والسلام ساسو أرقيسي وقو تاغي يعني هو فيري عدقي بساء فيري فأبده يعني وكتاغي سامرك وتاغتن ده ويان rasuulu ullahi sal alla alay wasalam basarahu araggiisa marka caaisha waxay garatay in nebigu cadaygaas qoyan uu nebigu rabo bay garatay fa akhadtu waan qaaday assiwaaka cadaygii baan ka soo qaaday cabdiraxmaanuu markaa meesha taagan baan cadaygii ka qaaday faqadamtuhu waa u calaliyey ilkaha hore marka wax lagu calaliya la yidhahdaa marka nebiga calayhi salaatu wasalaam waa u calaliyey marka waxaa ka muuqata min calaygaas inuusan mataqaanaa inay markuu cadaynaya sooga inay jebisaan laga yaaba intuu ku cadaynayay sababtoo ah anaa u calaliyey bay leedahay faqadamtuhu waa u calaliyey nebiga calayhi salaatu wasalaam faطayabtuhu waa u tirtiro u hagaajiyey uma dafactuhu waa u dhiibay ila الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam baa u dhiibay fastanna bihi nebigu waa ku cadayda marka cadaygii baan cabdiraxmaan ka soo qaaday waa u calaliyey waan u dhiibay caisha waxay waxyaalahay ku faantay ka mid ahay nebiga yacni candhuufadeedii baa wixii u dambeeyey nebiga noloshiisii candhuufadeedii baa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo candhuufadiisii baa isgaaray nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo caaisha marka nebiga calayhi salaatu wasalaam baan u dhiibay tiri fastanna bihi nebigu waa ku cadayday famaa ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam istanna istinaanan axsana minhu famaa ra'aytu ma aanan arag rasuul allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahayo istanna cadayanaaya istinaanan cadayasho axsana minhu ka wanaag badan yacni si uu cadayan jiray si ka fiican buu nebiga calayhi salaatu wasalaam buu ugu cadayday marka midhaha nebiga alay sla maalmaha waa jiranaayo xoogaa midha awood bay ka daraantay marka waxay tidhi weligay suu markaa ugu cadayday ma aan arag isagoo saasoo kale u cadayday hadda ka hor famaa ra'aytu ma aanan arag marka nabiga cadayga u dhiibay cadayga cadayday famaa ra'aytu ma aanan arag rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahayo istanna ku cadayday istinaanan cadayasho axsana minhu ka wanaag badan yacni marakan aan u dhiibay cadayga famaa caddaa kamaba soo harinba an faraqa inuu inuu ka faaruqay rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay yacni cadaygii markuu dhammeeyeba cadadaba rafaca yadahu nebiga calayhi salaatu wasalaam gacantiisiibuu kor u taagay aw isbacahu ama fartiisiiba nebigu saa kor ugu taagay cadaygii markuu dhammeeyeba isla markiiba markuu cadayga ka faaruqayba nebiga calayhi salaatu wasalaam gacantiisiibuu saa kor ugu taagay ama fartiisiibuu saa kor ugu taagay minaa shaku raawi weeyaan uma qaala marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi fi rafiiqi alaclaa رواية كلا وحلا ذا اللهم في الرفيق الأعلى إله يو رفيق الصراء يعني نبي نفتح كبحضي حديث رواية كلا وحلا ذا نبي مركز وهرجدا ومركو هرجدا ويان لا إله إلا الله إن للموت سكرات ما كنا بيقول ويان تو نبي أشهاته أشهاته بوحوا لها يعني مو يعني سكرات بدنا جيردو مركز نبي قاعد تكرو تاجي اللهم في الرفيق الأعلى إله يو إجارسي رفيق الصراء رفيق الصراء وحويان ويان ambiyadii iyo ilaahay subxana wataala ka hor nebiga ka horreeyey oo dhintay oo yacni jannada ku jira ilahu igaarsii buu leeyahay waxaa lagu macnayaa aayadda qur'anka horaysa ulaa'ika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa waasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa marka kuwaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ilahay ka baryey in ilaahay haleelsiiyo naftuna markaasee nebiga calayhi salaatu wasalaam ka baxday ثم قال وحي في الرفيق الأعلى إله يو رفيق سراء ثلاثا صدح قرب النبي ساسيري إله يو كواي قارسي أنبياء إيقه الرئيس وجنة كجرة إله يو قارسي ثم قضى بس نبي مركب وارنت وكانت تقول وحي أورنجرتي عائشة رضي الله تعالى عنها مريك الشيكين النبي قيرديسي مات النبي واكو قيريو ذي bayna xaaqinatii dhuuntayda iyo inta u dhaxaysa wa daaqinatii garhkayga halkaa hoose halkaa iyo halkaa inta u dhaxaysa buu nebiga calayhi salaatu wasalaam ku geeriyooday xaaqina waxaa la yidhahdaa labada lafood dhexooda labadaas karaysta dhexooda xaaqina la yidhaahdaa daaqinana waa halkaa u sarraysa weeye intaas nebiga ku dhex jira baa nebigu geeriyooda yani waxay ka wadaa anoo dhabti ku haya buu nebiga calayhi salaatu wasalaam geeriyooda marka way ku faana jidhayoo sharafna waa u ahaydoo maalinteedii bay ahayd uu nebiga calayhi salaatu wasalaam gurigeeda ku geeriyooday iyadoo markaas caday intay cadayday canuufadeedii nebiga gaartay oo u dhiibtay dhabta ku haysaba nebiga calayhi salaatu wasalaam saa ku geeriyooday marka xadiisku waxaan ku tusayaa yani cadayga nebiga calayhi salaatu wasalaam si u jeclaa isagoo weliba sakaraatu mowdkii nebiga calayhi salatu wasalaam ku jiro weliba xadiisku waa soo gaabiyey wuxuu leeyahay xadiisku nebiga baaf biyaaba dhinacoo laayo nebigu marka qandhaxun baa haysay marba waa darsanayay oo saa isugu shubayay marka qannada hoose awgeed baafku biyaha darsanayay saa isugu shubaya marka iyada ahuu nebigu u soo galaya cabdiraxmaan ibn abi bakr asidiiq radia allahu tacaala canhuma marka yani nebigu siduu u jeclaa cadaygaas cadaygu marku waxa weeyaan waxyaalaha qofka nadaafadiisa ku xidhan weeye qofka weynoo masaajid soo galaya ama tukanaya ama maaragtay in afkiisa uro waa laga fiican qofkuna hadduu maalintii dhowr goor cadaydo ama laba goor cadaydo dhakhaatiirta oo ilkahoo kale waxyaalaha ay qofka ku baraarujiyaan ba waxa ka mid ah u horeysa su-aasha ku weydiinayaan meeqa goor maalintii cadayataa hadda hal mar tiraada waxay ku leeya maya caafimaadkaaga maaha ilkaaga caafimaad ma qabaan laba goor ugu yaraan maalintii qofku inuu cadaydo weeyaan laba goor qofku mar kasta inuu maalinta ugu yaraan cadaydo weeyaan xadiiska marka boobsinayna insha allahu tacala ku celinaynaa can caaishata radia allahu tacala canha qaalat caaisha waxay tidhi dakhala cabduraxmaan bin abi bakr asidiiq radia allahu canhuma cala annabiyi sala allahu calayhi wasalam cabdiraxmaan baa wuxuu u soo galay nabiga calayhi salaatu wasalaam wa ana aniguna musnadad- musnidatuhu ahay mid ku tiirisay nebiga ilaa sadrii xabadkayga wa maca cabdiraxmaan cabdiraxmaanna waxaa maciisa ahaa yacni wuxuu watay siwaakun caday buu watay ratbun qoyan yastanu bihi uu ku cadayanayay faabaddahu rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nebiga ayaa ku taagay basarahu araggiisa saas micnaa u fiiriyey faakhadtu siwaaka riwaayad kale waxay leedahay waxaan gartay nebigu inuu rabo cadaygaan rabo ayaan gartay faakhadtu siwaaka cadaygii baan soo qaaday faqadamtuhu waan u calaliyey faطayabtuhu waan u hagaajiyey ثم دفعته وان أديبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام أيان عدق أديبي ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به نبي عليه الصلاة والسلام وحب بين كعد دمرك فما رأيت ما أنا أرك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي استنى عضيدي استنانا عضي أس أحسن منه كوناك بدن سيو هدو عضيدي فما عدا كمبا سو هرنبا كمبا سو وريغنبا انفرق انه كفارقي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله انه كفارقي عديغيبا isla markiiba rafaca yadahu nebigu gacantiisa kor buu u qaaday aw isbicahu ama fartiisa kor u qaaday uma qaala nebigu wuxuu yidhi fi rafiiqi alaclaa allahuma fi rafiiqi alaclaa ilaahayow rafiiqa sare i gaarsiiya waynu ku macnayn ambiyadii ka horreysay iyo waxaa kaloo lagu macnaya jannadana waa lagu macnaya iyadana ثلاثا صدح قور ثم قضى يعني النبي عليه الصلاة والسلام وقيريودي وكانت تقول وحي أورنجدي مات نبي واكو قيريودي أم واقيريودي بين حاقنتي يعني ميشا قدك اللفتاس دحديد إيو وداقنتي هلكا قورتي ده هوس... قركي هوسيسة أيو نبي عليه الصلاة والسلام سوى كجرة كو قيريودي يعني ربطة أنا وكوها يبا النبي عليه الصلاة والسلام ساكو قيريودي وفي لفظ لفظ كلا وحا وليهي فرأيته وحن أركي ينظر إليه نبي إيغيو يعني رواية دور وحي لهيد فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره نبي إندوه كتاغي رواية دانا وحي لهذا فرأيته وحن أركي ينظر إنو إيغيو نبي إليه يعني عدق نبي إيغيو مع عبد الرحمن إيغيو وعرفت وحن قرتي أنه يحب السواك إن نبي جعلها عضيقا فقلت مرك النبي وحن كيري آخذه لك مكوس قادا النبي عليه الصلاة والسلام ما قرتي مركو فيريي إنه عدق وباهن يهي مركاسان وحن كيري عدق مياه ربتا كوس قادا فأشار برأسه النبي ما هدي كرين فأشار برأسه ما دحيس إشاري النعم يعني ها عمل ساس النبي كير ها هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه lafdiga hadda aan sheegna bukhaari baa iska leh imaam muslimna kaas oo kaleu soo saaray xadiisku marka wuxuu nagu baraarujiyey cadayga can abi muusa alashcariy yani cabdullaahi bni qays bal laa magaciisa caadiga ah abi muusa alashcari radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi ataytu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam ataytu waxaan u tegey oo u imi النabiya salى اllahu عalayhi wasalam nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wa huwa yastaaku nebigu isagoo cadayanaya baan u imi bisiwaakin caday ratbin qoyan cadayga qoyan buu nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo ku cadayana ku cadayanaya baan u yimi wa qaala yani qaala wuxuu yidhi wa طarafu siwaaki cadayga daraftiisana cadayga madaxiisuna calaa lisaanihi nebiga carabkiisu saarnaa nebiga waxaan u yimi isagoo cadayanayahoo cadayguna carabka saaran yahay wa huwa yaquulu nebiga markaas wuxuu lahaa uc buu lahaa nebiga alay slatu slam yani qofku markuu cadayanayahoo yani cadaygu uu gaaro carabka yani codka ka soo baxa weeyaan wa huwa yaquulu nebiga calayhi salaatu wasalaam markaas wuxuu lahaa uc buu lahaa waasiwaaku cadayguna fii fiihi afkiisa ku jiray markuu nebigu yani uu codkaas ucu lahaa afkiisa ku jiray kaannahu waxaa moodaa markaasna yatahawacu inuu ismatajinayaa moodaa kaannahu waxaa moodaa yatahawacu nebiga inuu ismatajinayo micnaha xadiisku marka wuxuu tusayaa oo aynu ka qaadanaynaa cadayga qofku inuu ku xeel dheeraado oo carabkiisa carabka qofku inuu xoqo waxay ka- eh, carabka wuxuu ka mid yahay meelaha- meelyaha meelaha yacni jeermisku meelaha jeermisku fadhiisto ayuu carabku ka mid yahay bal meelaha keena afku inuu uro baa carabku ka mid yahay marka qofku inuu carabka maaragtay mar kastuu cadayanayo inuu carabkii cadayo oo carabkii xoqo weliba ku xeel dheeraado daraftan soko cadayga inuu xoqo maahan inuu gudaha shishe soo xoqo lan nebiga calayh salaatu wasalaam waa aragtay qof matagaya camal yani uc buu lahaa buu waxaana moodaa inuu ismatajinayo marka carabka ilkaha keliya hal- yaan lagu dayn Een, ha lagu yani carabkana ha lagu xoqo ilkahana waxaa jira badanaaba meelo ayan gaarin oo kolley waddamada gaalada oo kale wisdom teat ilkada yaalaa jira kuwa u dambeeya afarta u dambeeya afarta u dambeeya waaba ka saaraanba dadka way ka saaraan oo badanaaba waxay yidhaahdaan maba gaaraan eh, waxaan gaarin cadaygaan gaarin bay yidhahdaan waa ka saaraan waana meelaha inaga inta badan ka bilaabato way xanuunadu ka bilaabmaan marka gowsdameedka u dambeeya inaad gaarsiiso waa laga maarmaan sababtoo ah inta badan dadku meel sugay ka soo laabtaan halkaas marka waxaa weeye waa infection wix la mid ay ka dhashaan عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بانوم وهو يستاك يسوى النبي عليه الصلاة والسلام عضينا يعني جملة وحالية لذا والحال هو النبي يستاك وعضينا يعني مثل ما الله غبيه لكن وهو يستاك وهو النبي عليه الصلاة والسلام يستاك وعضينا يه بسواك عضيك وعضينا رطب قيان قال yani raawiga xadiisku wuxuu yidhi waطarafu siwaaki cadayga daraftiisuna calaa lisaanihi nebiga carabkiisa ayay saarnayd wa huwa yaquulu walxaal huwa nebigu yaquulu leeyahay uc buu nebiga markaa lahaa yani markuu cadaynayo uc buu lahaa wasiwaaku cadayguna fii fiihi carabkuusu saarnaa nebiga calay isalaatu wasalaam fii fiihdan dambe waa afka weya afkiisa weeyaan fii iyo fiihi marka fiida hore waa xarfujarki weeyaan fiihdan dambana waxa weeye waa afka weeye kaannahu waxaad moodaa yatahawacu nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yacni ismatajinayo oo kale mata ka imaanaya moodaa xeel dheeraanta uu nebiga calayhi salaatu wasalaam ku xeel dheeraaday cadaygu awgeed cadayga micnaha Een, intaa wuxuu uga gudbay intaa wuxuu uga gudbay een, baabkii aynu kusoo jirno uu ahaa asiwaak cadayga baabu lmasxi cala alkhufayn dahaaradii bayn ku jirna marka masxu cala alkhufayn waxa weye masx yani in la masaxo qofku khufeynka masaxo khufeynkana waynu naqaanaayo waa yani maqaar aada u jilicsanoo yani la qaadan jiro kabaha laga hoos gashan jiray iskaasooyinka oo kale aadee yani ayaa maaragtay la qaadan jiray marka khufeynku markaas maqaar buu ahaa khufeynka marka waan soo marnay kitaabka taxaawiya markiin qaadanaynay yani badanaa waa siday iskaalsooyinka u eg yihiin yani kabaa laga dolgashanaayo maqaar bay ahaayeen is- iskaalsooyinkana waa ka hadli doonaa insha allahu tacaala insha allah tacaala insha allah soo hoos galayaan iyaguna ya ha iskaasooyin maqaara bay ahaayeen oo kabaha la sara marin jira micnaha ama hadda iskaasooyinka jawrab baa la yidhahda ee culummada fuqahada way ka hadashaa iyaga ma la masaxaaya mise lama masaxaayo baabkan baa looga hadlaa waana arki doonaa insha allahu tacaala marka masxu calalkhufeynka hadda kahor markaan soo akhriyanay kitaabkii ahaa caqiida tahaawiya waynu ku sheegnay waxay ka mid tahay masaa-isha lagu daro caqiidada sababtaha firqooyinka daallada sida shiicada oo kale baan ogolayn waxaan ku soo arooray axaadiis mutawaatira ku soo aroortay intaas oo saxaabiya baa nebiga calayhi salaatu wasalaam ka warisay wamaca dalika shiicadu ma ogola marka kutubta caqiidada lagu daraa sida imaamu taxaawi raximah allahu tacala kitaabkiisa ku daray isagoo ku radinaya yacni shiicada baabu lmasxi cala alkhufayni wuxuu baab u yahay in la masaxo khufaynkii labada xadiisu soo qaatay inta aanan sheegin xadiis baa wuxuu leeyahay yani meesha noogu qornay idaa tawada'a axadukum qofkiin markuu weese qaadanayo falyalbas khufayhi khufkiisa ha gashado walyamsax calayhima ha masaxo yani labada xadiisoo noo qoran xadiis ahayn weeyaan lilfaa'ida yacni nebiga alayh isalaatu wasalaam saxaabada wuxuu ku yidhi idaa tawada'a axadukum qofkiin markuu weese qaadanayo falyalbas khufayhi khufeynkiisa ha labisto walyamsax calayhima hana masaxo waxaa nebiga calayh isalaatu wasalaam kaloo ka sugan khufeynkaas in qofku yani musaafirka ahi qofka musaafirka ahi uu saddex habeen iyo saddexdoo maalmood uu qofku maaragtay qabaayo aanu bixinayn ilaa dee jinaaba inay ku timaadda mooyaane qofka laakiin magaalada jooga habeen iyo maalin afaratan sac inuu qabaayo markay weesadu ka jabto haddii yacni neef oo kale wax noocaas uga jabto oo kale ama hilib geel cunay ama nawaaqidulwuduu la yimaado kabihii yacni khufeenkii bixin maayehe inta kaleu dhaqayo khufeenkii waa masaxaya hadday jinaaba ku timaado marka iyadaa khufeenki waa la bixinaya marka goormuu ka bilaabanayaa muddadu muddadu goormay ka bilaabanaysaa waxaynu yidhi habeen iyo maalin baa loogu la rabaa qofka magaalada joogaa inuu qabi karo aanu iska bixin karin waxay ka bilaabanaysaa markuu gashado markuu gashado wuu gashaday isagoo wasaqabuu gashaday dahaaro qabuu gashaday dahaaradaasi markay ka jabto bay ka bilaabanaysaa maalan haddeer baan intaan wese qaatay cagahaygii intaan dhaqay baan khufeenkii gashaday goorta weesadaas iga jabto bay ka bilaabanaysaa afar sac ka bacdi bay iga jabtay xilligaas ay bilaabanaysaa marka aan wese qaatay ilaa afaratan sac bay saas noqonaysaa marka waa kuu soo wadaa sug waayid waan ka hadli doona insha allah tacaala can muqiirata bni shucbah qaala كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بان لسعودي صحابي مقيرة أورناي نبي عليه الصلاة والسلام بان لسعودي في سفر أنغو سفر كجرنا فأهويت وحن أهوبتي أفورصدي أآذي لأنزع إن كبحيو نبي عليه الصلاة والسلام خفيه خفكي سنا كبحيو فقال نبي مركب وحي دعهما دابو جري فإني أنا أدخلتهما وحنق شيء فإني أدخلتهما وحنق شيء ظاهرتين إيجو طاهرة بانقش شرد مركا خفين كمركا مسحي ست وإن مركا هوري أدو ظاهرة ويسع عادي قادي اللوه دقدي باقشان إيسان لكن أدو ويسدو كهاجة من تدا قشته وأرتنا ويسقات وين سيبتويا دعهما اسكدا أبو يرهب بحينه فإني أدخلتهما وحن قشي طاهرتين يقو طاهرة بان قشي فمسح عليهما النبي عليه الصلاة والسلام ومسحي قابك الله مسحي أنا وحويان كربا لغا مسحي هوس مرة لغا مسحي مايا كربا لغا مسحي يا آه خفيك ما كهلنا مسألة كهلنا أما كبها أما جوربين كأوتك دونا وكهلدونا أزوج وين شيخ كهلدونا tan horta aan dhamayno ha tan khufeynkii uma sax sax sax sax waa waxay culimadu ka hadleen weye dhib male fa innii adkhaltuhumaa waxaan gashay daahiratayn famasaxa calayhima marka waxa laga masaxayaa waa dusha weeyaan cali ibn abi taalib baa wuxuu yidhi hadday diintu cali bin abi daalib radi allahu tacaala canhu baa marka la yidhi khufka waxaa laga masaxaya kor baa laga masaxaya baa la yidhi markaasuu wuxuu yidhi hadday diintu ra'yi ahaan lahayd waxaan odhan lahaa bi hoosta laga masaxo sababtaa hoos waa lagu- waxaa lagu soconaya hadda ma taqaana hoos waa lagu soconaya marka waxaan odhan lahaa bi hoosta laga masaxo baan odhan lahaa bi laakiin diintu ra'yi maaha nebigaa looga dayanay kor baa saa looga masaxay marka laga masaxaya waxba hoos ka masaxi maysid marka waxaa shardi ah kow qofku inuu gashado inaad daahir yihiin waxaa kaloo shardi ah inay asturayaan intii faradka ahayd canqowga wixii ka hooseeya haddii khufeynka aad qabto ay canqowga ka hooseeyaan ma masaxaysid waa bixinaysaa waxay culummadu ku daraan marka jawrabay jawrabka waxa loo yaqaano iskaalsooyinka la midka ah fuqahada mucaasiriinta waxay yidhaahdeen waa la mid Een, waxay la mid tahay khufeynkii bay la mid yihiin iyagana waa masaxaysaa laakiin shardi waa inaad marka hore gashanaysay aad gashatay iyagoo daahir ah kow shardiga labaadna waxa weeye waa inay canqowga qarinayaan intii l- waajibka ahayd markaa weyse qaadanaysid waa inay qarinayaan waxaa kaloo mataqaanaa ee, la rabaa inay mubaax yihiin mubaax waxaa laga wadaa waxaad soo xadday ama soo qasabtay ama aad mataqaanaa si kale ku heshay xaaraana ma masaxaysid marna waa inay yihiin wax kuu bannaan inay yihiin waa inaad yacni ay daahir yihiin caynan oo matalan hadday maqaar ka samaysan yihiin maqaarkaas waa inuusan doofaar iyo wax la mid ahayn hadday mare ka samaysan yihiinna waa inay xariir iyo wax la mid ahayn shuruudahaas culimmadu dhigaan marka waxay yidhaahdaan ee, jaw- jawrabka waxaa loo yaqaano ama iskaalsada loo yaqaana waxay gelaysaa booskii khufeynka way gelayaan Ee, waxay kaloo ku daraan haddii kaba aad qabto u fiirsa masaladaas yani culamada musa- mucaasiriinta ahi haddii aad kaba qabto iyo iskaalsooyin labadaba waa isla masaxaysaa labadaba waa isla masaxaysaa hadhow haddaa kabaha siibto oo iskaalsooyin ku haraan way kaa jabantaha wasadii marka waa waxyaalaha ay mucaasiriintu hadda isticmaalaan weeyaan yidhahdaan weeyaan laakiin xilliga nebiga taa maqaarkaa baa jirtay waynu garanaa u malnaynaa ya canqowga canqowga ha ka ka sara soo dhaafaan ha hadda waxay ku leeyahay haddii iskaalsooyin aa qabto kabahana ay ka gaabeen canqowga waa isla masaxaysaa labadu waa isla masaxaysaa waxaa kaloo la mid a haddaa isku qabto laba iskaalsoo had isku qabto ama laba khufeen isku qabto oo kale kan saraa labada masaxaysa baa yacni waajibkii qaadanaya kan saraa masaxaysa waxay kaloo ka hadlaan masale ahan kaba soo qaad khufeyn baan qabaaba waan masaxay gurigaygii baan aaday duhurkii baa soo dhowaa iska waxaan siibay khufeynkii baan siibay khufeynkii haddaan siimay maxaa marka wasadaydi ka warrama madhabka abu xaniifa waxay leeyihiin wasadaada waa kuu jirtaa laakiin lugihii baa dhaqaysaa imaamu shaaficina qowlulqadiim baa la yihahdaa saasuu ohan jiray marka isna saasuu qabay weesadaadii kaba soo qaad salaas waxaan soo weysaystay maantay barqadii markaan maraayay baan waxaan siibay khufeymka siibay wasadeed ma iga jabtay mise ma iga- igama jabin waxay leeyihin wasaday kaama jabine cagaha keliyaa dhaqaysaa qolana waxay qabtaa maya sida madhabka maalik oo kale iyo totally weesadaada waa kaa jabtay axmed ibn xambal wuxuu leeyahay maya kaama jabine mana dhaqaysi sa- saasaad maaragtay ku tukanaysaa oo waxay tusaale uga soo qaateen waxay leeyihin qof baa madaxii masaxay timihii buu masaxay duhur baan tukanayay ama weese qaatay timihii madaxii timihii baan masaxay inta aana tukan baan timihii xiiray weesada ma soo celinaya ma soo celinaysa saas uga qiyaas qaateen marka عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت وحنها مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام معي سانها في سفر سفر بان كجرني فأهويت وحن أهوبتي يعني نبي نبي وسدا وش شبايي نبي مركو وجهي يا قعمي صور دقي oo lugihi la soo gaaray baan dacay inaan ka bixiyo buu leeyahay marka marka waa unu hoobtay inaan ka bixiyaan rabi liansica si aan uga siibo khufayhi khufkiisa faqaala markaasuu wuxuu yidhi dachumaa u kaadi daa buu yidhi fainii adkhaltuhumaa waxaan gashay daahiratayni iya- daahiratayni iyagoo daahira baan gashay marka waa shardi bay nuri khufeynka waxaa ka horeeya wa- marka hore inaad weesa dhammaystiran soo qaadato weeye ka bacda aad gashato khufeynka adigoo weesadu kaa jabanta haddaad khufeynka qaadato ma masaxaysid hadhood waa siibaysaa waa shardi marka weeyaan in fainii anu adkhaltumaa waxaan gashay daahiratayn iyagoo daahira baan gashay famasaxa calayhimaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dushuu ka masaxay hoos laga masaxi maayo dusha laga masaxaya عن حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام معي سنها فبال نبي واكاتش نبي عليه الصلاة والسلام بالسعودين مقالة ميل لنعيدا بمرايين marka nabiga calayhi salaatu isagoo isku asturay nabigu waa kaashay weliba xadiisku xadiisku uu soo gaabiyey nabigu istaag buu ku kaashay nabiga calayhi salaam istaag buu kaashay marka inay culimmadu waxay yidhahdaan haddii ayan kaadidu aada aamin ka tahay inay kugu finfiniinto ama ku gaarto istaaggu qofku waa u bannaan tahay inuu ku kaasho yani raggii baa laga hadlaya gaaladuna waxbay yidhahdaanba qofku fadhiga iyo istaagga waxaa caafimaad badan istaagga baa caafimaad badan yidhahdaan كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام معي سانها فبال النبي عليه الصلاة والسلام واكا شيء وتوضأ النبي ووسقاتي ومسح النبي عليه الصلاة والسلام وحو مسحي على خفيه نبي خفين كيسي ومسح مركا قفك وحل ربا يعني نبي عليه الصلاة والسلام سنة دي سينو كقدر قف هدو خفين قبا وحبا إنو سيبا ما هدو مركو رد هارا قبي إن مارتي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لضبخه ولا قمر ما ويان باب في مدي وغيره مختصرا وقابن سو حديث سو قابي معناه حديث هو ديرا مركا يعني مختصرا يعني هو حديث كي ديرا بو سو قابي ويا ير بو كشاغ معناه باب في مدي وغيره مديغا حالين وقت الماني يعني وحيالها كسو بخا ذكرك اما فرجا دمرك با كسو بخان waa la yiraahdaa ba waxa kamida manida waynu naqaanaa yani inagu shahwada waxu naqaano iyo madyi wax la yidhaahdo oo qofku markuu yani u hollado jimaac inuu sameeyo ama haweentiis markuu taataabto oo kale dhicaan yaroo ka yimaada weeye qofka ka yimaada taa madyi baa la yidhaahdaa axkaamteedu inta kaga hadlayaa waxaa kaloo jira baan wadyi baa isina jidhaho qofku markuu culays qaado oo kale waa dhicaan ka yimaada weeye oo cad iyadana dadka qayb qayb baa isku aragta taas marka madyiga maxaa qofka haddii madi ay ka timaado madyigu ka yimaado axkaamteedu muxuu yahay haddii maradii gaadho maxaa la samaynaya jirka hadday gaadho maxaa la samaynaya wakayrihina wuxuu kaga hadli doonaa waxyaalo kaloo siyaado ahoo qofka markuu isagoo tukanaya shakiyo waxbaa kaa yimi mise kaama imaan ilmaha yaroo kaadshay oo gabadha ah ama wiilka ah maxay ku kala duwan waxaasuu ka hadli doonaa insha allahu tacaala عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال علي وحا ويري كنت وحنها رجلا نبانها مداء رجل نبانها مداء يعني مدي بدن بانها رق قيب جرا اسك سوتو marka oo lagu intaxaamay marka wuxuu ahaa wuxuu had iyo goor buu yiri madiga waga iman jiray wax iska socota bay kuntu waxaan ahaa rajulan qof baan ahaa madaa'an yani madi badan oo ka socoto fastaxyaytu waan ka xishooday أن أسأل إنا ويديو رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام إنا ويديو أرنت أسبان كحشوضي محاد دعي وحشونيسا لمكان ابنته مني قبل سميش إيجا جوكتو يعني قبل قبل النبي قبي نبي عليه الصلاة والسلام قبل يسيبو قبي لما أدرب بين نبي هاي لأن قبل يسيبو قبي مركد صدق إنا يعني عورضة هذه كلا هذا الشو ساسا كحشوضي بيه فأمرت وحن أمري المقداد بن أسود صحابي المقداد بن أسود هابا أمره وحن كويري أرنت سأهيست النبي سو ويدي فسأله النبي بويدي وكويري النبي عليه الصلاة والسلام كورا قفي هذه قول اسكا سعود مدي يقول سعوده حال كيس محن نقنيا فقال مركا وحا النبي يجري يغسل دقيا قفكو ذكره ذكر كيس دقيا ويتوضأ وانا وسقادني يعني ذكر كليه ما هني meesha ay gaarto hadday bawdiyaha kaa gaadhay hadday meel kale kaa gaadho inta madigaasu gaaray baa dhaqaysaa maradana hadday kaa gaartay sidoo kale yacni wax qarsoomaya maaha waa caddahay wax cad weeye marka maaragtay ee marada ku dhacdo marka qofka haddii madigaasu ka yimaado weesada waa ka jabtay soo maarataan waana najaaso weeyaano meeshii uu gaaray iyo maradii uu gaaray waa u dhaqayaa marka cali radi allahu tacala canhu miqdaad ibni aswad buu u diray saxaabigaas مقداد ابن أسود وحها صحابي معلم علمها كم إذا عثمان رضي الله تعالى عنه نبا أويم أماني أمانته يعني مجاملة هبل ونفي عن ورد هبل وحاس ما في النبي ونبا وحكير أركن أمانية أه يعني قد قطعت عنق صاحبك يحساس كلوها يعني قورتها تكجب السيد دبرها تكجب السبيل عن لو قفك وأصلب أصلب حياة marka nin baa wuxuu u yimi cumaan ibnu cafaanu ammaanay cumaan ibnu cafaan nin la ammaano u ahaa marka miqdaad ibnu aswadkan baa intuu ciid qaatay qorurux intuu qaato buu ninkii indhaha kaga seeray waa la weyey war maxaa dhacay baa dhihi ninkaas ugu seertay nabigaan ka maqlay wuxuu yidhi wuxuu leeyahay xathu turaaba calaa wajhi lmadaaxiin dadka dadka ammaanaya haddaad aragtaan indhaha ciid kaga shoobiye saasaan ugu shoobiye marka marka in halkaa intaa istaagto qof iska ammaanto haddii mid ciid inaan kaaga shubo sunnadii nabiga calayh isalaatu wasalaam weye saa loo socdo faqaala marka wuxuu yaqsilu dakarahu dakarkiisuu dhaqayaa wayatawada'u waana weese qaadanaya marka meeshuu kaa gaaray oo dhan baa dhaqaysaa walilbukhaariyi bukhaari waxaa laga wariyey aqsil dhaq iqs yani waxaa dhaqdaa dakaraka dakarkaaga dhaq watawada' weese qaado saas wuxuu leeyahay يعني رواية البخاري ولمسلم سيدو كلام مسلم وحا مارتي اسنا لي هي توضع وسقاض وانضح وحبيو كشبتا كفر نساء فرجك فرجك بيو كفرد إمام النووي حلي ماشان وحا لغا وضا يعني قدبا لغا وضا لكن أحمد بن حنبل سوق حلي هي يكفي بنضحي meesha ay kaa gaadhay biyuu kaa gaareen yani madiyu kaa gaaray inaa intaa biyo qaato saa ugu shubto keliya baa ka anfacaysa sida xooga badanna in la dhaqo weeye meesha iska dhaqdo ya ha riwaayadda yani mustaas leedaha bukhaarina dhaq buu leeyaha marka madi bas haye salaad bacas lahe insha allah مدي حالكيس واكاس عن عباد بن تيم تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكي والله شكتي لو قد دعوودي قف با كدعوودي يعني كشكتي ها شكا سم وكشكتا سوا شكا يا شكي معناها شكي ما كان هذا مبني للمجهول ويان شكا وو شكتي قف با شكتي إلى النبي نبي عليه الصلاة والسلام وغشكتي ama shakaa wuu sheegtay ila الnabiyi xadiinkini qoran shukya fiican arajulu soo maarata arajulu hadduu yidhi goday maarata arajulu yidhi waa naa'ibu faacilka weeye marka idaa saxa shukya baa ku fiican marka haddii shakaa la yidhahdana oo imanka dhahaa shukya waa sheegtay ila الnabiyi sal alيه wasalam rajulun arajulu nin oo baa sheegtay yukhayalu la moodsiiyo waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u sheegtay yani u dacwooday uga hadlay alrajulu nin oo yukhayalu la moodsiiyo ilaahi xaggiisa annahu isagu yajidu inuu helaayo ashaya shay fi salaati salaad dhexeeda yani nin markuu salaadda galo in wax ka imaanayaan moodaya baa nebiga u tegay oo yidhi arrintaas haysta weybna faqaala nebiga marka wuxuu yidhi laa yansarif laa yansarifu ma gadoomaayo salaaddii ka bixi maayo xataa yasmaca ilaa uu maqlo sawtan cod aw yajida riixan ama uu urd helo shaydaan baa qofka yimaada baa la yidhi oo dabada iyo jidjida salaadda galo marka qof wuxuu moodayan wax ka baxeen marka nebiga calayh isalaatu wasalaam waxa uu leeyahay ninkan ku yidhi markuu yidhi yani u sheegtay oo nebiga uga dacwooday in maaragtay salaadda markuu galo waxaa lay moodsiiyaa in wax iga baxayaan oo kale nebigu wuxuu salaaddaha ka bixin buu yidhi ilaa inaad cod maqasho maahane ama ay ur timaaddo maahane saasaa uga bixi kartaa waxaa kaloo jirtay nebiga calayhi salaatu wasalaam qaab kale oo nebiga hadiisu nebigu wuxuu ku leeyahay idaa axdatha axadukum fi salaatihi horta baabkaan taanta ka hadalna waa qofka shakiga badan weeye saas lagu daweynaya isaga ka bixi maayo salaaddii ilaa inuu cod maqlo ama wax ura mooyaane masalan qof bay marka ka timi neefti isoo salaad ku jira oo yacni xaqiiqatan uga timi muxuu samaynaya qofkaas marka nabiga calayhi salatu wasalam xadiiska u fiirsada nabigu wuxuu leeyahay idaa axdatha axadukum fii salaatihi qofkin haddii neef ka timaado isagoo tukanaya faliya'khud bianfihi sankiisa ha qabto uma liyansarif salaadda ka baxo sanku qabanaya salaadu ka baxaya muxuu u qabanaya marka salaad uga baxaya imaamu khataabi waxa uu leeyahay waxaa loo amray sanka inuu qabto inuu dadka tusiyo sidii inuu gororay oo kale taasuu leeyahay inamaa amrahu waxuu amray waxa weeye an ya'khuda bianfihi sanka inuu qabto wuxuu amray liyuuhima alqawma dadka inuu moodsiiyo ana bihi rucaafan inuu gororay oo kale yacnii dee qof weyna salaad ku jiroo neeftii la maqla ka timi xoogaa waa waxbaa jira si uusan qofkii maaragtay uusan qalbigiis u xumaan dadka inuu tusiyo maarata inuu gororo oo kale isaga isaga ku qabanaya waa sii baxaya marka xadiis saas ugan wey taas marka marka baabka haddaynu ku jirno ka hadlayno xadiiska qofka la moodsiinayo leeyahay ha ka bixin salaada ilaa yaqiinsato waxaa lagu dhisa qaacido ka qaacido weyn oo min qawaacid alfiqhiya ka mid ah oo alyaqiinu laa yazuulu bishaki wax yaqiina aad hubtay sak- shaki marna maaragtay kuma zuulinayso waxaa ka mid a tusaalehan loo soo qaataa saaka salaad subax baa weese qaadatay waa tukatay suuqaagaa aaday waxaa dabcan inaad duxaa tukata maalan kaba soo qaad waxaa istiri talow ma weese qabay ma weese qabtaa asalkaa fiirinaysaa marka marka hore maxaad ahayd waa weese qabay ma wax dambe oo weesjaba kugu yimi maya alyaqiinu laa yazuulu bishaki meel shaki ma soo gelaya marka yaqiintaada hore qaadanaysa عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيا لوغا شيكتي الرجل نن يخيل إليه لموتسيه أنه يجد إنه هلا أشياء شيء في الصلاة صلاة دحريضة قف علوشي سمارتين وحكسوا بحان لموتسينا يه أرقاس النبي عليه الصلاة والسلام لو ويديه فقال النبي وحيري لا ينصرف مقدوما يه كبح ماي صلاة دي xataa yasmaca ilaa uu maqlo sawtan cod aw yajida ama helo riixan ur uu helo xadiiska sidoo kale abu daawuud fi- fi sunanihi can umu qays binti mixsan alasadiya radia allahu tacaala canha haweenaydaasi annaha atat waxay u timi waxay ula timi bibnin laha cunug ay dhashay sagiirin cunugaasoo yar bay ula timi nebiga calayh isalaatu wasalaam cunugaasoo lam ya'kul iطacaama aanu cunto cunin ba ila rasuul ila ilaa rasuuli illahi sal allahu alayh wasalam nabiga ula timi gabadha umu qays la yidhaahdo nabiga calayh salatu wasalam bay ula timi yacni way nebiga u keeni jireen oo yacni nebigu waa ugu ducayn jiray oo carruurta marka dhashaan nebiga waa loo keeni jiray waliba iyadoo markaa timir yarna gacanta lagu wadaho nebigu maarata dhabxanaga ugu dhajiyo dheecaankaas yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu u ducayn jiray marka ilmo yar baa u keentay weli ilmahaasoo cunto aanan gaarin yani cano keliya cabba faajlasahu nebigu wuxuu fariisiiyey fii xijrihi dhabtiisa cunugii buu ka qabtay dhabtiisu ku fariisiiyey fabaala cunugu waa ku kaashay calaa thawbihi nebigu marada kaga kaashay cunugu marka ma gaarin cunto ma gaarin fadacaa bimaa'in nebigu wuxuu u yeertay biyuu u yeertay fanadaxahu waa ku shubay calaa thawbihi maradiisiibuu saa ugu yaaciyey biyihii walam yaqsilhu ma nebigu ma dhaqin marka ilmaha wiilka ah oo aan gaarin cuntocun gaarin hadduu cuntocun gaaray waa baab kale waa la dhaqayaa meeshuu kaasiyey kan cuntocun aan gaarin oo ilmaha yaroo dee bil iyo laba bil noocaas jira hadduu ku kaashay meesha dhaqid ma khasab maaha biyahaas biya uma dusha kaga horinaysa saasa marka xadiiska loo keenay وعن عائشة رضي الله تعالى عنها يعني بدأ حسوسكم ويان أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام أوتي وحى الله كاني بسبي عنق بال الله كاني عنق بالولي معنا فبال وكوكا شيء على ثوبه نبي مرضي سكوكا شيء فدعا بماء النبي بيو يرتي يعني بيئي كان أبو يري فأتبعه إياه بيه برعش مركب yani ma dhaqin marka farqiga yani qofka ilmuhu hadduu gaaro cunto cunid gaaro waxay nihi waa la dhaqayaa meesha uu ku kaashay marada ku kaashay laakiin ilmaha aan cun- cunto cunid gaarin wiilka aan cunto cunid gaarin biyaha meesha ku kaashay biyaha lagu shubaya gabadha miyaa gabadha waxa iyada waa la dhaqayaa gabadha aan gaarin cuntada oo caanaha cabaysa sida wiilkaas oo kaleda aan sheegnay hadday iyadu kaadido waa la dhaqayaa meesha waa la dhaqayaa xigmadan ilaahay subxana wa tacala u yaqaan Way- culummadu yani xigmado badan bay ka hadlaan laakiin ilaahay subxaana wa tacaala baa yaqaan ha aan cuno bilaab wilaa naaskii nuugaya macaana cabaya sidii xadiisku leeyahy lam yak lam ya'kul iطacaama kan leh aan ku celiya xadiiska can umi qaysin binti Mux- mixsanin alasadiy raximah allahu tacaala oo radia allahu taala canha annaha iyadu atat waxay ula timi bibnin laha cunug yar oo saqiirin yar lam yaakul iطacaama cuntada aan cunin ba ilaa rasuuli illahi sal allahu alayh wasalam nebiga ula timi faajlasahu nebigu nebigu cunugii buu ku fariisiiyey fii xijrihi dhabtiisa ayuu ku fariisiiyey fabaala wuu kaashay cunugii calaa thawbihi nebiga maradiisu ku kaashay fadacaa nebigu waxa uu yeertay bimaa'in biyo biyihii baa loo keenay fanadaxahu waxa uu nebigu yani ku firdhiyey biyihii calaa thawbihi maradiisii walam yaqsilhu ma aanu dhaqin وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام أتي بسبي عنق بالوكاني فبال عنق وحكا شيء على ثوبه مرضيسا فدعا بماء النبي بيو يرتي فأتبعه إياه بيه برأسي إيه ماشي كوكاشي عنقه أي بيه رأسي يعني لما دقن ولمسلم رواية كل مسلم فأتبعه النبي ورأسي بوله عنق كهذه سبرأسي بيه ولم يغسله ما أنو دقن waxaa ka mid a yani xikmadaha yidhahda maxay ku kala duwan yihiin gabadha iyo wiilka oo kale oo ilmaha wiilka ahoo aan cuntada gaarin meeshuu ku kaasho aan loo dhaqaynin gabadhana loo dhaqaayaa waxaa ka mid a bay yidhahdaan wiilka markuu yar yaho kale dadka hadiga or qaadqaada iska jecel inay qaadqaadaan oo cunuga markuu wiil yaho kale qof walba waa iska qaadaa ma- dhabtuu saaraa marka maadaama qaadqaadistiisu badan tahay saasaa loo khafiifiyey wax noocaasa bay yidhahdaan can anas ibni maalik radi allahu tacaala canhu qaal جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي وحي يمي قف أعرابية تدخي يعني باديها رير بادية أبا يمي رير بادية بدنا ودي أحواشا magaaladii lama socdaan fabaala wuxuu ku kaashay fii طaa'ifati اlmasjidi masaajidka meel ka mida buu intuu fariistay ku kaashay soo ma aragtaan fasajarahu الnaasu dadkii baa gulguulay marka way ku qayliyeen markay arkay masaajidkii yani masaajidka nebigu ma ahayn mid goglan oo yani gogashaani waxaan yaallin ma ahayn uu soo galay geeskaas wuxuu isnina meeshaana maaragtay oo dugaaleh kaadi buu ugu qabta meesha fasajarahu الnaasu dadkii baa ku qayliyey gulguulay warka kaco jooj wax noocaasoo kale ku qayliyey fanahaahum الnabiyu salى اllahu alayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ka rebe u kaadiya buu yidhi inta kaadidiisoo dhammaystanayay faraha laga qaaday marka fanahaahum الnabiyu salى اllahu alayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ka reebay oo daaya buu yidhi falama qadaa bowlahu nabigu yani ninkii markuu kaadidiisii dhammaystay أمر النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام بأوح أمري بذنوب دلو أما ودان من ماء بياب أمري فهريق عليه ميشي بالغهوري marka waxaa laga qaadanaya haddii meel haddii lagu kaasho dhulka oo kale waxba in ciiddi la qaado maaha waxba in qa- ciiddi la qaado maahee waa in meeshaas maaragtay biyo badan lagu shubo marka waxaa kaloo laga qaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam naxariistiisii way ku yaaceen balay bal inay ka kiciyaan marka nabiga u kaadiyey weliba ninkaasi markii uu arkay nabigu dadkii inuu ka ceshay kaadidiis dhammaystay oo aan wax- waxba lagu oran baa waxa layidhi intuu istaagay wuxuu yidhi allaahuma arxamnii wa muxammadan walaa tarxam macanaa macanaa axadan ilaahu anigii nebi maxamed noo dambi dhaaf isagoo markaa nebi ma oran laakiin wuxuu yidhi allaahuma arxamnii wa muxammadan ilaahu anigii muxamed u dambi dhaaf buu yidhi walaa tarxam macanaa axadan qof kalena ha u dambi dhaafin buu yidhi يعني إلا dadka meesha jooga ku qeyriyeen waa ka nixiyeen marka kow waxaa kaloo culammadu tilmaamaan waxay yidhahdeen haddii markii la oran lagu qeylin lahaa uu kici lahaa dee kaadida waa la yaqaana meelo kale sii gargaari lahaa masaajidka marka meeshihiis inuu ku dhammaysto baa loo qaatay meeshihiis ku dhammaysto loo qaatay جاء أعرابي أعرابي بايمي فبال وحكو كاشف في طائفة المسجد مساجد مجيسكي سميل أه فزجره الناس dadkii baa ku guulguulay yani ku qayliyey fanahaahum النabiyu sal اله عليه wasalam nabigu waa ka reebay falama qaضىa bowlahu kaadidiisi markuu dhammaystay amara الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam wuu amray bidanuubin dalow ama wadaan ama baaldi oo min maain biyo ah fahuriiqa waa lagu hooriyey calayhi dushiisa meeshuu ku kaashay baa lagu hooriyey حديث سيدو كلا النسائي يا أحمد يا ابن ماجه بوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي عليه الصلاة والسلام وحن كم مغلق إسوغوله الفطرة خمس فطرة وسيدي إلهي سبحانه وتعالى كو أبوري شنويان إمام النووي فطرة وحكم معنيي آه، الفطرة هنا بالسنة sunnada sunnada yani ilaahay subxaana wa ta qofkan ku abuuray waa shan weeyaan sunno waxa la yidhaha marka dariiq la raaco baa la yidhahdaa sunnada iyo dariiqa wanaagsan la raaca oo qofka ilaahay subxaana wa tacaala ku ilsaamiyey khamsun shan weeye alkhitaanu gudniinkii gudniinka ragga waajib weeyaan gudniinka ragga waa waajib weeyaan dumarkana waxaa la yidhaahdaa istixbaab baa la yihahda u sunno weeyaan nebigu haweenay magaalada madiino yacni gabdhaha gudi jirtay wuxuu ku yidhi markaa gudaysid gud buu yidhi marka gabdhaha gudaysid ha ku xeel dheeraan buu yidhi ha ku xeel dheeraan maxaa yeelay buu yidhi yacni laa tunhiki ha ku xeel dheeraanin fa innahu andaru lilwajhi wejigeeda saasa u qurux badan wa axdaa cinda alzawji ninkeeda hadhow markuu u galmoonayana saasa u fiican micnaha hawada baabi'in meeshiiba ebra ka dhig marka wax yar imaaratay laga qabto saasa gabdhaha micnaha weeyaan ama ragga waajib weeyaan oo waxaa la tilmaamaa waqad ikhtatana ibraahiimu wa huwa ibnu amaaniina sanata nebiyullahi ibraahim baa isguday isagoo siddeetan jira khayr allah ka dhigo marka nebiyullaahi ibraahim siddeetan sano isagoo jiro isguday soo maarataan ilaahay subxana wata nebigana wuu amray in nebi ibraahim la raaco gudniinka marka axaadiis kale kutusay yani gabdhaha in la guday waxaa ka mid a nebigu xadiis wuxuu ku leeyahay marka laga hadlayo waxyaalaha waajibiya qubeyska waajib waa noo imaanaysaaye labada gudniin markay istaabtaan buu nebigu leeyahay labada gudniin markay istaabtaan kii gabadha iyo kii ninka marka in la gudi jiray gabdhaha kas garanaysa alkhitaanu gudniinka waa waxyaalo sunno ah oo qofka laga doonayo walistixdaadu istixdaad waxaa la yihahdaa timaha hoose oo la xiro timaha hoose oo la xiraa la yihahdaa oo mindi yani sakiin lagu xiro wa qasu shaarib shaarubaha oo la gaabiyo shaarubaha la xiri maayo iyaduna sunnaday ka mid tahay wa taqliimu alatfaar cidiyaha oo la jaro cidiyaha in la jaro iyo wanatfu alibti wanatfu rifid la rifo alibti yani kilkilada timaha kilkilada ku yaalla timaha sideedaba qofka ku yaalla sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam marka la fiiriyo siyaabo badan bay ku soqalon waxaa ka mid a timaha kuwa la daayo aan la tafar la saarin oo oo haddii nahyi ku soo arooro xataa in la taabto sunniyaha ayaa baa ka mid ah lama taaban karo bal nebigu waa lacnaday haweenkii taabanayo maarata ee timahaas sunniyaha maaragtay qorqoraayey nebigu waa lacnaday oo ilahay naxariista ka dheeraanaysa waxaa ka mid a timaha kuwa la rifo aan la xiirin kilkilada ka mid ah sida sunnada waa iyaga waa la jafaaya saas leedaha soo jafaysaa micnaha waxaa ka mid ah kuwa aan la xiirin oo yacni la gaabiyo waa shaarubaha waxaa ka mid a kuwa aan la xiirin lana jarin waa garka oo kale bal culummada qayb waxay gaarsiiyaan qofka garka xiira inuu yahay faasiq la jahray macaasi la jahray micnaha sababta nabiga alayh isalaatu wasalaam masalada garka markuu ka hadlayo yani axaadiista garka tilmaamaysa kulli waajib waxay ku soo arooreen amar bay ku soo arooreen wacfu lixya garka daaya saasoo kale amar bay ku soo arooreen marka culimada qayb baa waxay dhahdeen shahaadadaba laga aqbali maayo qofka isaga sababta macaasi buu la jahray soo ma aragtaan marka waxaa ka mid a marka baynu nidhi kuwa iyaga la gaabiyo shaarubaha shaarubaha lama xiro sida sunnada waxa weye shaaruba inaad gaabiso iyagana shaarubaha inaad gaabiso kuwa yani timaha hoose iyo kuwa dabadaba culamadu waa ku daraan qofka ka soo baxa iyaga lama jaro iyagana waa la xiraa kaa uu leeyahay aan ku celina xadiiska waxyaalaha fidrada ilaahay subxaana wa tacala qofka ku abuuray ama sunnada ah waxaa ka mid ah khamsun shan weeye alkhitaanu gudniinkii walistixdaadu timaha hoose oo qofka farjigiisa ka soo baxay ee dakarkiisa ka soo baxay in la xiiro waqasu shaarib shaarubaha in la gaabiyo wa taqliimu alatfaar cidiyaha in la jaro wanatfu libti kilkilada timaha ku yaalla iyagana maaragtay in la rifo la xiiri maayo lana jari maayo laakiin saasa qofka u soo qabanaya haddaan maarata qofka aan dhibsanayn timaha kaloo jirka ku yaalana iyagana ma soo aroorin wax lagu sameeya lama lamana jaro lamana xiro timaha yacni gacmaha iyo meelaha ku yaalla baabu lqusli min aljanaaba baabu lqusli wuxuu baab uga dhigaya inta waxa weeye alqusli qubayska laga qubaysanayo min aljanaaba wasum- wasumiya aljunubu yani qofka janaaba waxa la yihahdaa qubayska laga qubaysanaya janaabada qofku markuu haweenta u galmoodo ama isagoo seexda hadduu qofku riyoodo biyo ka yimaadaan ama shahw ka timaado junub baa qofka la yihahdaa wasumiya aljunubu junuban qofka waxaa loogu baxsha junub lijtinaabihi asalaat walcibaadaat fogaanshahu ka fogaanaya intuu janaabada qabo salaada iyo cibaadada marka qofka waxaa ku waajibaya qubays haddii ninku ama haweenta ee galma timaado qubays baa ku waajibaya xataa see arki doonno haddii galmadii timaado ayn wax shahwaa kaa imaanin haddii galmadii timaado wax shahwaa kaa imaanin qubays baa kugu waajibaya soo maarataan haddii qofku seexdo uu riyoodo uu riyoodo maalan kaba soo qaad haddaanuu shahwo isku arag markuu indhaha kala qaado waxba qubays ku waajibi maayo isagoo aan riyoonba subaxda markuu arko wuxuu isku arkay shahwo badan buu ku arkay qubays baa ku waajibaya marka waxa uu xaajinaya waxa weeyaan ee marka laga hadlayo xagga ixtilaamka shah- yani waa shahwada weeyaan xagga galmada marka laga hadlayana isu tagga baa wax waajibinaya galmada micnaha عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام با لقيه أبا هريرة كل كلمي في بعض طرق المدينة مغالة المدينة ودوين كذا مت كمدة با النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة كل كلمي يعني النبي يا أبا هريرة اسكهريمي وهو جنوب أبا هريرة مركز جنابه قبي أبا هريرة يعني جنابه قبه ومقالة مراية يا نبي عليه الصلاة والسلام بس كهريبي يعني قفكو هدي مثلا صباح دي وقلموضه أما انتو سحر جنابوضه ما بحي كرام ما بحي كرو سواء قبيسا حديث كان وحكو تصايا إن مارتي وبحي كرو قفكو إن ديب لهاين إن أما هردada ma seexan karaa waa arki doonaa nabiga caleyh salaatu wasalaam wuxuu la hadlay isagoo aan qubaysan qofku ma seexan karaa abubakar waxaan leeyahay cumar bin khadaab radi allahu taala canhu baa nabiga weydiiyey nabigu marka wuxuu yihi qofku waa weyse qaadanaya seexanaya maalan fiidkii baa galmo samaysay inaad qubaysatana ma rabtid inaad seexataa rabtaa maxaa sunno ah inaad weyse qaadato oo saa ku seexato hadhow markaa soo kacdo maarata qubaysto abaa hureyre nabiga caleyhi salaatu wasalaam buu kula kulmay wadooyinka madiina mid ka mid ah aba hureyre oo janaabo qaba qaala marka wuxuu yidhi fankanastu waan gabaday marka marka nebiga calayh salaatu wa arkay fankanastu minhu nebigii baan ka gabaday yacni wuxuu is yidhi adoo janaabo qaba nebiga see ula hadli kartaa arrintaas la weynaatay marka fadahabtu waan baxay buu yidhi fakhtasaltu waan soo qubaystay uma ji'tu nebigii baan u imi Nabi- nabiga markay iska hor imaanayeen sal alla alayh wasalam iyo iyo abaa hureyrana nabigu wuu arkay ka bacdina abaa hureyra waa u muuqan waayey marka wuxuu yidhi waan baxay waan soo qubaystay waan soo laabtay nebigii baan u imi faqaala marka nebigu wuxuu yidhi ayna kunta ya abaa hureyra abaa hureyra xagee baad aarday haddaa waa ii muuqatay dib dambana kuuma arag hagee ka baxday qaala marka wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa junuban mid janaabo qaba baan ahaa fakarihtu waxaan nacay an ujaalisaka inaan kula fadhiisto calaa kayri tahaaratin tahaaro la'aan anigoon daahir ahayn inaan kula fadhiisto baan baan nacay jinaaban qabay marka yani tahaarada yani tan waxaa la yihahdaa yani tahaara kubra iyo tahaara suqra amaan ka soo sheekeynay xalay maraan tilmaamnay tahaara kubra waxaa la yihahda markay qubays waajibinayso jinaabadoo kale tahaara suqrana waxa way qofka yani weesada ka jabta weeso keliya waajibinaysa weyaan فكرهت وحن نعي أن أجالسك إن كل فريست على غير ظهارة ظهر الآن فقال النبي وحي سبحان الله والله بأن سهانه إن المسلم قفك مسلم كاهي وفي رواية رواية كل واحد هاي إن المؤمن قفك مؤمن كاهي لا ينجس يعني من نجاسه بايو قفك مؤمن كاهي من نجاسه يعني نجاسة ما هي هذا قلما هذه أنت قلما قشي أو مقالة سؤال معناه ما هي نجاستها ما قبيس ما هو واجب بس cibaadadii aad samayn lahayd baa ka dhaaran- baa ka dheeraanaysaa salaadii qur-aankii la akhrinayay masaajidkii la galayay baa ka dheeraanaysaa laakiin inaad najaaso tahay maaha marka xadiiskan wuxuu ku tusay qofku inuu bixi karo isagoo markaa janaabo qaba can caaishata radia allahu tacaala canha qaalat xadiiska ku xiga waxba xadiiska in lagu cesho uma baahna iska fuduya can caaishata radia allahu tacaala canha qaalat caaisha waxay tidhi kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa ida اqtasala nabigu markuu qubaysanayo min aljanaabati janaabada markuu nabigu ka qubaysanayay nebigu wuxuu ahaa qasala yadayhi mid dhaqa labadiisa gacmood yani faradhaqi nebigu marka hore waa faradhaqan jiray uma tawada'a yani waa quslu janaabo oo kaamila weeyaan qofka hadduu sida yani madhabka shaafici qabo oo kale qofku hadduu isagu janaabo qabo uu quuso ceel yani waa caadi hadduu biyo isku shubo jirka gaarsiiyo waa sida saxda qofka laga doonaya weeyaan مثلا qof baaldi buu qaatay jirkiis buu qubayso dhaqay qofkaas waa qubaystay shardi marka hore niyeystay laakiin sida dhammaystiran oo sunnada ay waxa weeye waa sidan qofku inuu marka hore weese qaato yani farjiga qofku inuu dhaqo kabacdi weese qaato ama lugihii dhammaystiro sida xadiis xadiis tilmaamayo ama lugaha aanu dhammaystirina lugaha u kaadiyo kabacdi inta kale jirka soo dhaqo marka waa kan sida sunnada marka ida اqtasala min aljanaabati nebigu markuu janaabo ka qubaysanayo qasala yadayhi nebiga calayhi salaatu wasalaam gacmihiisu dhaqi jiray uma kabacdi tawada'a nebiga calayhi salaatu wasalaam waa weyse qaadan jiray waduu'ahu lisalaati wuduu'ahu lisalaati salaadiisa yani weyse qaadashada salaadoo kale xalaynu tilmaanay marka la yidhaha wuduu oo wowga la godo u horeeya iyo waduu la yidhaha wowga la kordhigo inay kala duwan yahay micnaha haddii la kordhigo wowga waa biyaha wadu la yidhaahdo haddii la godona waa wese qaadashadii iyo ficilka weeyaan nebigu waa wese qaatay wuduu'ahu lisalaati salaadiisa markuu u wese qaadanayo oo kaleba u wese qaatay uma اqtasala waa qubaystay soo maarta janaabadii wuxuu ka hormariyey waaso uma ka bacdi yukhalilu nebigu waa dhex gelinayay biyadayhi labadiisa gacmood shacrahu timihiisa marka qofku hadduu timan weyn leeyahay waxaa la rabaa timahaagii inaad gaarsiiso jirkii inaad gaarsiiso baa la rabaa markaad janaabad ka qubaysanaysid jirkii inaad gaarsiiso maxay gacmaha yani biyihii gaarsiiso weeyaan marka nebiga calayh salaatu wasalaam yukhalilu wuxuu dhex gelin jiray yadayhi labadiisa gacmood waxaa laga wadaa yani farihii shacrahu timihiisa xataa idaa danna ilaa uu marka uu yaqiinsado ereyga danna yani wuxuu ku soo aroray qur-aankana uu ku soo aroray marna male marna yaqiin aladiina yadunuuna annahum mulaaquu rabbihim maxay tahay macnaheedu marka oo kuwii yaqiinsanaa weeye inay ilaah la kulmayaan innii danantu annii mulaaqin xisaabiya qofka muminkaa yidhi maxaa laga wadaa waxaan maleeyey maaha innii danantu waxaan yaqiinsaday weeyaan marka sida qur-aanka tilmaamayay micnaha meelo kaleba ereyga dan mar marna wuxuu ku soo aroray yaqiin marna wuxuu ku soo aroray danni yani male xataa idaa danna ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam yaqiinsaday annahu qad arwaa inuu dhergiyey basharatahu jirkiisii yani nebigu markuu yaqiinsado inuu biyihii gaarsiiyey jirkiisa afaada calayhi almaa'a biyaha ayuu isku shohorinayey halaaa maraatin saddex goor uma qasala nebigu waa dhaqaayey saa'ira jasadihi jirka intiisa kale marka waxa nebigu waa weyse qaadanayey ka bacdi madaxa buu ku xijinayey oo biyaha gaarsiinayey ka bacdi jirka intiisa kale u dhaqaayey marka laba siyood baa jirahoo inaa weyse qaadkii gacmaha ku joojiso oo luguhi intaa u kaadiso madaxii dhaqdo jirka intiisa kala dhaqdo hadhowna intaa meesha ka leexato luguhii dhaqdo saasna waa soo aroortay waxaa kaloo soo aroortay weyse qaadasho dhammaystiran intuu qofku qaato ka bacdi jirka intiisa kala dhaqo marka waxay kala ku kala duwan yihin baa la yidhi markuu lugaha dib u dhiganaayo waa markii aad meel biyuhu kugu soo finfininayaan aad ku qubaysanaysid waa waxaa samaynaysaa waa weyse qaadanaysaa lugaha u kaadinaysaa jirka intiisa kala dhaqaysaa ka bacdi baad meesha ka durkaysaa lugihii dhaqaysaa wa kaanat taquulu waxay odhan jirtay caaisha radia allahu tacaala canha waxay odhan jirtay akhtasilu ana wa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam min inaa'in waaxidin naqtarifu minhu jamiican kuntu waxaan ahaa akhtasilu mid ku qubaysata ana aniga iyo wa rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalam iyo nebiga calayhi salaatu wasalaamba waxaan ku wada qubaysan jirnay min inaa'in waaxidin hal weel aniga iyo nebiga calayh salaatu wasalaam baan hal weel ku qubaysan jirnay naqtarifu minhu waa dardarsan jirnay jamiican yani dhammaantayda aniga nebiguba hal weel baan dhex wallah ku qubaysan jirnay qofna ma darsan jiray xalay mar baa marka ka baxna yaa umallah la isweydiinaya yani dadku badanaaba awal waxaa lagu oran jiray micnaha yani mar qof janaaba ku qubaysanaya oo kale shay af xiran oo maaragtay kirli oo kale ah hadduusan ku qubaysanoo baaldi kuma qubaysan karo saas oo kale biyo inay ku fifinaan looma baahna nabiga calayh salaatu wasalaamna waa kaya caaisha radi allahu tacala canha wada qubaysanayaan weel baa dhex yaalla biyahana wada darsanayaan marka marka u horeyso aw bilaabaysid qubayska baa farjigaaga iyo istijadaada iyo waxaaga dhaqanaysaa ka bacdi qofku daahir weeyaan qofku ma aha qof najaasa ah ma aha wa kaanat taquulu waxay odhan jirtay kuntu anigu kuntu waxaan ahaa akhtasilu mid qubaysata ana aniga iyo wa rasuulu llahi sal alay was nabiga calayh salaatu wasalaam min inaa'in waaxidin hal weel baan ku wada qubaysan jirnay naqtarifu minhu aan yani darsan jirnay jamiican sidoo kale imaamu daarami baa xadiiska wariyay wa axmed fii musnadihi can maymuunata binti alxaarith رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وحسسك النبي عليه الصلاة والسلام بكمته أنها قالت وحي تري وضعت وان أدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كان وحي تماما يا قاب كله والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أقوبي سنجل مكو جنابك أقوبي سنايا واحنا كورمي وحاسسك النبي قد يجا أور هي قاب كالنبي أقوبي استمرك مركا وحي تري وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بوحن أدقي وضوء وضوءا جنابه وضوء وبيها معناها وهو كردك يا مركن وضوء الجنابة بيه جنابة دبا أندك وكيكو قبيس الله فأكفأ وفير صلاة مركن فأكفأ وكسو جنبي بيمينه مدك تيسا على يساره بدح ديسا مرتين أو ثلاثا هل مثل لبا قور يا صدح قور يعني هو wuxuu dhaqayaa gacmihii bannaan ku dhaqayaa marka hore biyaha dhex gelin maayo uma ka bacdi qasala nebigu wuxuu dhaqay farjahu farjigiisa yacni waa istijoonaya uma daraba nebigu wuxuu ku garaacay yaddahu gacanta bilardi dhulkii aw ilxaa'idi ama derbigii yacni qofku markuu jamaac sameeyo waxaa laga yaabaa qoyaan inuu ku yaallo marka markuu istijoonayay si gacmihiisa wixii ku haray oo uga haraa nebigu dhulka ayuu saa ku yidhi ama derbiba saa ku yidhi haddaad saabuun haysatana waa samayn kartaa marka istijadii ka bacdi wey macnaha maratan yani maratayni aw halaatan wuu istijooda ka bacdi gacmihii buu dhulka saa ku yidhi ama derbiga saa ku yidhi haddii saabuun haysatana macnata waa ku dhaqi kartaa uma ka bacdi tamadmada yani nebiga calayhi salaatu wasalam halna waan soo marnay farxalku aad buu muhiim ugu ahaan jiray inuu ciid lagu mariyo ama derbi la mariyo ama gacmaha aad loo dhaqo saddex goor la dhaqo intaan la weyse qaadan ama maaragtay weji la dhaqin innagu hadda inta karoonuhu iyo baran in gacmaha dhaqno oo meel walba haldhigay wax lagu yani saddex goor gacmaha dhaqa xilli walba gacmaha dhaqa leeyahay nebiguna xilli walba gacmihiisa bannaanka ku dhaqi jiray oo aad u dhaqi jira marka gacmuhuna waa waxyaalaha u waaweyn oo yacni qofka fayraska qaaday ka mid ah uma tamadmada nebigu waa luqluqanayay waxaan soo marnay xilli kastoo nabigu wase qaadanayo nebigu luqluqashada iyo sandaarashada kama tegi jirin waxaynu nihi marka culummada qayb ka mid ah waxay waa waajib yidhi uma ka bacd tamadmada nebigu waa yani luqluqanaya wastanshaqa nebigu waa sandaarsanayay biyaha sanka la geliya leedaa waqasala nebigu waa dhaqay wajhahu wejigiisa wa diraacayhi iyo iyo gacmihiisa dhudhumihiisa nebigu wejiguu dhaqay iyo wa diraacayhi dhudhumihiisa yani gacmihii buu dhaqay soo maartid lugihii ma dhaqin marakan ثم كبعدي أفاض نبي وحو كهوري وكشبي على رأسه مدحيسا الماء به مدحي كحجي مرك ثم كبعد قصر النبي وادق جسده جركيسي جركيسي مركو دقور دميي ثم تنحى نبي وكل لحظة وادرك ماشي كوكو بيستنى بحواك نعو كل لحظة وحين روا هذه ماشي كوكو بيستنى يسيد أي بيو كوسو في فينيا ومال بيها يعني كوسو علنا ستهاي jirka intiisa kala dhaqaysa hadhow lugahana bannaanka ku dhaqaysa yani dhinacaas ku dhaqaysa faqasala rijlayhi nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhaqay labadiisa lugood faataytuhu nebiga waxaan ula imi u keenay bikhirqatin shukumaan yani mara waa mara yar weeyaan mara yar baan u keenay calal baan nebiga u keenay khirqa waa iska calalka yarar kale waa shukumaan adoo qofka u keeno kale weeyaan falam yuridha ma aanu doonin ma rabin micnaha riwaayad kale waxay leedahay فقال بيده هكذا ساسو قعنتي سيري يعني يقدا او كلام مره بيقول ساسو كلام فلم يردها ما انو دونين فجعل وحو بلابا ينفض انو ككهورنايو كغترايو الماء بيها بيده قعنتيس شركي ساسو بيها يعني وحو كغتراي قعنتيس شكمان كان اسو تاغي نبيغو ما قادن marka xadiiskaana waxa weeyaan qaab kale oo qofku maaragtay markuu janaabada ka qubaysanayo uga qubaysan kara weeye waxaynu nidhi haddii qofku intuu baaldi biyaa soo qaato dusha isaga shubo ismarmaryo oo mataqaana saas waa waa yani ku qubaysta laakiin sida sunnada ahi sidaa nebiga calayhi salatu wasalaam ka sugan weeyaan عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه قال عمر باوحو يري قال يا رسول الله رسولك إلهي أيرقد أيرقد يعني رقد يرقد راقد مرقود ساسو كلا يعني هردد عليه هذا سورة كهف وهم رقود سوك مجرين من بعثنا من مرقدنا من مرقدنا هذا يعني هردد عليه هذا مرقد وهم رقود ها ها هيا تنظم يا سينا تكلنا كهف ويان سورة كهف معنا أيرقد أحدنا قف كنا مسيحنا يا وهو جنوب نسو جناب قبه نبي قويدي فيد كهرباء حاجة قدرت سيئة هي إسلام تهدي مركا يعني إنا قبيس تحوغا عاجز بكاية ها سمين سمرك نبي قويدي وحو كيري أيرقد أحدنا قف كنا مسيحنا يا وهو جنوب نسو جناب قبه قال نبي وحي نعم ها إذا توضأ أحدكم هذه قفكين وسقاته فليرقدها سيحضو marka way saqaadanaysaa waa seexanaysaa weeyaan waxaa kaloo soo aroortay ninku hadduu raba haweentii inuu ku laabto mar labaad oo kale waxaa sunno ah inuu weyse qaato saasuu nabigu suneeyey ha marka yani maaragtay marka culimmadu waxay yidhaahdaan weyse qaadashada qaadatay xoogaa awood bay maaragtay firfircooni bay ku samaynaysaa awood iyo firfircooni bay ku samaynaysaa waa la jooga soo maxay waqtiga ya meeqadii qoray baabka ma dhowee meeqadii qaaray شاء الله نصوم بس ما شاء الله تعالى باكم الله بقارك والله سبحانه وتعالى على وعلم جزاكم الله خير يا شيخنا إن كسرنا سؤالها شيخ مقال شيخ بوخ بجوجة مركز سؤالها يا إن شاء الله تعالى
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله